kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal waa toddobaadle xiliyada oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaana kaabo uu yahay waxbarashada innaga oo kusoo bandhigno tabo lagu kobcin karo inta jecel waxbarashada waxaana ku tilmaannaa halka ay jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta innaga oo toddobaad waliba ku marti qaadna labo ama mid ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan wuxuu ku saabsanaa barnaamij oo ahaa teaching and learning in technology age yani oo loola jeedo yani waxbarashada iyo sida teknolojiyada loogu isticmaalayo ayuu ku saabsanaa waa waraysi aan ku eegi doono dhibaatada maamulada iskuulladu ay kala kulmaan taleefanada dugsiyada lagu dhex isticmaalo barnaamijka waxaa soo saaray halkaana kasoo jeedinaya anigoo caliya ibraahimna waa uu farsamaynayaa mar kale iyo aqoonkaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casriiyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casriiyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynucaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
hagaag jaamacadda muqdisho ayaa qabatay madal lagu soo bandhigaya tiknolojiyadda iyo muhiimadda ay u leedahay goobaha waxbarashada kulanka waxaa kasoo qayb galay qaar ka mida maamulada dugsiyada gobolka banaadir gaar ahaan ardadii horey uga qalinjibisay jaamacadda haatanna maamulo dugsiyada qaarkood ujeedka kulanka ayaa ahaa saameynta tiknolojiyadda sii korayso ay ku leedahay waxbarashada fursadaha iyo caqabadaha ay soo kordhiyeen maxamed faarax raage oo ah agaasimaha maamulka qalinjibiyaasha jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in kulankani ujeedkiisu uu yahay sidii maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyada sare ay wax uga baran lahaayeen waxna ay u ogaan lahaayeen habka fudud ee loo maareyn karo caqabadaha kala soo gudboonaado tiknolojiyadda iyo sida ay tahay in looga faa'iidaysto fursadaha ku dahaaran doctor cabdiqaadir jeylaani oo ku xeel dheer culuumta kumbiyuutarada iyo tiknolojiyadda ahaana macalinka soo jeedinaya aqoon isweydaarsiga ayaan wax ka weydiinay aqoon isweydaarsiga ah iyo waxa uu ku saabsanaa sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay goobtana kasoo qayb galay ayaa iyana fikirkooda nala wadaagaya bismillahi raxmaan raxiim marka hore magacayga waa doctor cabdiqaadir jilaani maxamuud maanta barnaamijkan oo ardada qalinjibiyaasha gaar ahaan qaybta educationka loo qabtay wuxuu ku saabsanaa barnaamij oo ahaa teaching and learning in technology age yani oo loola jeedo yani waxbarashada iyo sida teknolojiyada loogu isticmaalayo ayuu ku saabsanaa runaantii waxaa in badan lagu gorfeeyey ama looga hadlay faa'iidooyinka iyo faa'iidadarada maanta teknolojiyada ubadkeena u leedahay waalidiinta waxay ka aaminsan yihiin iyo qofka markaas asiga wuxuu ka aaminsan yahay marka waxay ahayd aqoon isweydaarsi afkaaro badan isku dhaafsaday runaantii wax badan ayaa la kala faa'iidayy barnaamijkaas saa aad in badan ka warhayno aaladan oo teknolojiyada runtii saameynay nagu leedahay maxaa yeele mobile aan isticmaalnaa arday ilmihii mobile ay isticmaalaan waalidiinta waxay ku dhib qabaan ilmihii yaraa ma ka celi kartid shaksiyan waalid aan ahay markaan guriga aan taga mobilka iligula dhagaa waxyaal waxaan ku qasbanaaday inaan mobel yara soo gado ilmihii marka maanta o dhan wuxuu ku mashquulsaya mobelkaas ciyaartii caadigaa la gari jiray oo ciyaari jiray minuusan ciyaaraay marka saas darteeda marka mushkilo kastoo taagan xalaa loo keenaa markii dambe marka waxaa dhacday in la keenay wax loo yaqaana parental control oo application ah suurtagal ugu dhigaayo waalidka inuu ku kontaroolo ilmihiisa wuxuu isticmaalaa maalan mobilka ilmaha lambarkii uu yahay iyo waxaas wuxuu gashanayaa qaybta oo parental controlka oo applicationka ah isla markaa marka wuxuu awood u yeelan karaa waalidkii inuu la socdo wuxuu samayn karaa xilligii la rabo in mobilka laga damiyo wuxuu ogaa karaa ilmihii meelaha kala duwan oo booqanayo iyo meelaha oo kala duwan oo aadayo kulli wuxuu la socon karaa waxay ka dhigan tahay asigoo dul fadhiyo oo mobilka wuxuu ku samaynaya fiirinaya ay ka dhigan tahay mana la fadhiyo mobilkiisuu ka kontroli karaa oo waalidkii applicationkia ugu jiro ama wuxuu ka kontrooli karaa waalidka hadduu combyuutar haysta combyuutarkiisu ka kontrooli karaa marka waxay noqotay mushkiladii caqabadii aad u taagneyd runtii xal ay u noqotay applicationkaasi magaciisa dhowr magac ay leeyihiin oo waxaa la yidhahdaa mid waxaa leeda jirto la yidhahda family oo haddana afrika shakhsiyan isticmaalo marka familygaas oo kale waa qayb uu ka yahay kuwo kaloo tiro badan runtii haddii oo laga google laga sameeyo ama laga raadiyin runtii oo magacyo badan leh oo ay ku jiraan marka kan familyga ugu badan maxaa yeelay annaga inta badan waxaan isticmaalnaa kombyuutarada ku jiro applicationada loo yaqaano microsoft marka familiga kan ah shirkadda microsoft iskale marka kaasaa inta badan dadka aad u isticmaalaan marka loo fiiriyo dhankeena waddankeena guudahan oo carruurta isticmaalaysa saa inta badan aan ka warhayno waxaa jirta wax la yidhaahdo ii sheegaday waalidka markuu u sameynayo ilmihiisa telefoon same email u sameynaayo oo kale waxaa jirto carruurta ama u sameynaya ama saa adoo sameynaya marka wuxuu sameyn karaa marka waalidka ilmaha ilaa sideed toban sano ka gaarayo waalidku wuxuu samayn karaa gmail oo ilmihiisa uu samayn karaa oo la soco karo oo in badan kontroli kara marka kaas naftigiisa xataa wuxuu ku xadidan yahay waqti tusaalahaan sideed toban sano hadduu ilmaha dhaafo ama meelahaas oo gaaro hadhow dambe uu isbedeli doonaa marka si toos ayuu waalidkii markaa kaas uu samayn karaa bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa yuusuf abuubakar axmed ka mid ah ardaydii ka aflaxday jaamacata muqdisho maamulona ka ah dugsiga jaabir bin xayaan qaybtiisa suqbacaad runtii barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij ay soo agaasimeen alumni kilaabka oo aan ka tirsannahay dhammaan ardayda jaamacadda ka qalin jibisin ay ka tirsan yihiin wuxuuna ku saabsanaa waxbarashada oo wakhtiga hadda la jooga ee digital ageka loo yaqaano wixii fursadahoo jira iyo wixii caqabadaho ka hor imaanaya doctor cabdiqaadir jaylaani ayaa si faah-faahsan oo heer sara inoogu sharaxay runtii maanta iyo wakhtiga la joogo dunida teknolojiyaddu waxay ku yeelatay saamayn aad u weyn ganacsigii way gashay waxbarashadii way gashay caafimaadkii way gashay siyaasaddii way gashay marka maadaama ay tahay daad socda in laga faa'iidaysto oo wixii culaysaho ay leedahayna laga fakado wixii faa'iido oo ay leedahayna laga faa'iido intaas oo barnaamijka ku saabsanaa wax badan oo aad u wanaagsanna waa ka faa'iidnay annaga haddaan nahay dadka waxbarashada ku lugta leh oo iskuullada jooga runtii saamayn badanna way nagu leedahay ardaydii aaday u isticmaalaan waxaa maanta faa'iidaysto cajiib ahaa in wakhtiga hadda lagu jiraba uu yahay dad teknolojiyadda way u dhashteen dadna way usoo hijroodeen maanta dadka jooga ama xilligan ardayda lala macaamilo waa dadkii u dhasha waa marka dad ku dhashta waaye waxay mudan yihiin in loola macaamilo sida maanta teknolojiyadda dunida ka jirta ay tahay iyadoo wax allaale wixii culaysa ama caqabada ay leedahay oo xumaata ahna laga badbaadi karo dhinaca kale oo faa'iida ay leedahana laga faa'iidi karo marka barnaamijkaas oo ku saabsanaa si fiican baana lagu faahfaahiyey wax badan oo aan ka aaminsanayn oo aan ka qabnayn way isbedeleen insha allahu tacaala laga bilaabo barnaamijkan markoo dhammaaday kadibna waxaan rajaynaynaa wixii aan ka faa'iidaysan oo aan ka soo kororsanay inaan ardayda iyo dadkii aan la macaamilayna aan ku dabaqno runtii mushkiladan waa mushkilad haysata dadka soomaaliyeed oo dhan gaara hataa dunidao dhan aa la dhihi karaa ardayda isticmaasho mobeelada smartphoneka oo weliba native oo u dhashtay oo teknolojiyadda wakhtigeedii dhashtay runtii faa'iido badanna wuu leeyahay culeysna wuu leeyahay culeyskaas dadkao dhan aan la qabnaa culeyska waxaa ka mid an ardaygii wakhtigii iskuulka uu ka maqan yahay oo habeenkii ahna oo ku mashquulo isticmaalka teknolojiyadda internetka iyo mobeyladaas subaxdii markuu galaaska soo fadhiistana ou noqdo qof maqan oo aan joogin xalana xoogaa dhafar galay waxbarashadii maanta iskuulka ka jirtayna la qabsigeeda iyo la socoshadeeda ay aad uga adag tahay waxaa marka maanta ka faa'iidnay in ardaygii teknolojiyadda looga faa'iideeyo meeshii ay culays ugu ahaydna faa'iido looga dhigo habeenkii dhafarkii ahaa iyo waxyaabihii aan wanaagsanayna loo adeegsan lahaane in waalidkii loo tababari karo ama la fahamsii karo inuu ilmihiisii kontaroolo wixii uu daawanaayo wixii uu samaynayo wixii uu la socdo iyadoo wixii faa'iidalan oo u fasixi karo wixii xumaana ahna uu ka kontarooli karo marka mobeelada caqabado badan ee iskuullada ku hayaan laakiin la dagaalanka ah sooma qaadi kartid xaafadda uga soo tag fasalkuma dhex isticmaali kartid haddii aad keentid waa lagaa xaraynayaa maalmo ayuu kaa xaraysnaanayaa hawshaas maanta waa nagala shaafiyey si kale oo loo daawey karo iyo aqoon kale oo cilmiga ayaa jirto taasaana faa'iidaysan marka aada umahadsantihiin أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام مقعي ومحمد علي مكران waxaan ahay ardadii sanadkan ugu dambeysay baj tuutuu ama labada kun labaatan iyo labada sidoo kale kamid ah macalimiinta education department math and physics maasha allah horta barnaamijka maanta ka qayb gala aad aan ugu faraxsanahay waxyaabo badan aan ka faa'iiday aniga waxaan ah macalimiinta gobolka banaadir wax ka dhigto haddana isku diiwaan gelishay macalimiinta qaranka oo sanadka aan rajaynaya inaan kusoo baxo boqolkiiba boqol waxaan ka dareemay meesha maanta aan ka helay family organized program ah programkaas aadaan ugu farxay sababtoo ah ardayda tiknolojiyadda aaday u saamaysay marka la joogo in secondary dugsiyo hoose dugsi dhex waa la xakami karaa weli laakiin in secondary marka la joogo ardada aaday saameyn ugu sameeyay sababtoo ah waxaan ragnaa ardada markay form four noqdaan ama form three noqdaan sanad kasta markuu fooman yahay way jilcan yihiin waa loo talin karaa foomtu waa loo talin karaa laakiin mar hadday foomtu dhaafaan ay foom tirii foom far noqdaan xataa waalidka ay xakamay waayaan maalin haddaana oo laba isbuuc ka hor waxaan xafiis kugu imid maamulihii iyo arday is haysto wuxuu dhaha waalidka aduu keenima imaanaysid maalinta dambe waalidkii u keenay wuxuu maamulaha mamnuucay taleefon inaan lala soo gelin wuxuu dhaha wiilkaaga taleefa dambe ma ii keeni karo wiilkiina istaago wuxuu ku dhahay aabe aniga haddaanan taleefon soo qaadanayn wax maba baranahay caqabad badanaa ka imaaday marka haddii barnaamijka familiga waxaa maanta ka fahmay in securi lagu samay karo oo dhaqdhaqaaqa taleefanada la xadidi kara dhanka internetka iyo dhanka application kasta ay isticmaali karaan aadaan ugu farxa barnaamijkaas waa la kulman laakiin caqabad waxaan la kulmay iyadoo tiktok lagu jiro oo gabdhaen la arkayana dhashay xataa iska furan qaarkood tiktok gelayaan isdhahay macalinka maba inii jeeda aniga waxaan ahay math iyo fiisigiisaan dhigaa waa ogta macalinka sabuuraduu tagaa wax buu buruuf garaynaa xisaabu ka shaqaynaa ama fiisigiisu ka shaqaynaa macalinka haddii mar la yidhaha maatan fiisigiis amba chemistry la aado waxaa macalimiinta ugu badan ee ugu qoraalka badan ee sabuurada aado intaas yaray ka faa'iidaysanaan marka intaas yar ardayga sidee loo xakamay karaa barnaamijkan aadaan ugu fahmaya inay jaamacadda technology information of technology inay aad xodiyarda u saaraan sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan maamulka jaamacadda doctor ibrahim sidoo kale waxaan u mahadcelinaa macalinka maanta oo aad noo siiyey programka aad ku fiican waxaan kaloo codsan lahay dhammaan barnaamijkan dadka taabagelinaya oo dadka hormuudku ah inay noo badiyaan weliba macalimiinta educationka ah aad ayay khibrad badan u sidaan aad badan ay khibrad wax information badan ay bulshada ka ximbaarsan yihiin inay ayagana noo soo badiyaan waqti dheerna siiyaan sidii maanta ka dareen maanta halkan waxaan isugu nimid oo aan ka qayb galayna barnaamijka Coffee with Alumni oo ay soo qabanqaabiyeen xafiiska alumni ee jaamacadda Muqdisho ugu horeen mahad ilaah iskale markii xigta waxaan mahad celinayaa jaamacadda Muqdisho baada jaamacadda Muqdisho gaar ahaan xafiiska alumni oo barnaamijkan soo qabanqaabiyey xaqiiqatan barnaamijkan waxaa lagaga hadlayay mowduuc la xiriira tiknolojiyada iyo waxbarashada khaasatan caqabadaha iyo faa'iidooyinka ay leedahay waxyaabo badan ayaan kaga faa'iidnay oo ay ka mid tahay caqabadaha jira iyo faa'iidooyinka ay leedahay khaasatan nidaamka la yidhaahdo parental control oo hab yacni waalidku kula soconayo ilmihiisa loo naqshadeeyey kaasoo aan annagana istusnay amba uga faa'iidaysanay in yacni uu noqon karo barnaamij lagu xakamayn karo challengeska dhanka tiknolojiyada ardada ka haysta ee ah in taleefanada smartphoneska la isticmaalo arrintaas iyadaa dabcan wax badan ayaan ka faa'iiday kaani ahaan iyo akhyaarta kaleba wuxuuna ahaa brograamka maanta halkan lagu soo bandhigay brograam inaba aan caadi ahayn oo aad iyo aad cajiib u ah waana mahadsan yihiin doctorka doctor jailani iyo guddiga soo qabanqaabiyey jaamacadda muqdishona burburka kadib hooyadii tacliinta sare iyana waa waan kaga mahadcelinayaa innagoo dhammaynay oo aqoon inagu filan qaadanay ayaan haddana baahi u qabnaa in yacni barnaamijyo noocan oo kale ah aan maxaan ku idhaahdaa naloo qabto si aqoonteennu ay maxaan ku idhahdaa sare uga kacdo uga kobcdo dabcan caqabadaha way badan yihiin sida barnaamijka intuu ay socotay dowladwadaagka waxaa yacni qusol badnaa maamul ka mida maamulayaasha inuu soo bandhiga barnaamij ah isagoo oo magaalada yacni program u aaday in uu ka war helay ama uu arkay arday ka mida ardadii iskuulka islamarkaasna si life tiktoka uga jirto macallinkiina uu cashir sharaxayo dabcan waxyaabaha cajiibka ee la isdhaafsaday ee dhaliyo barnaamijyadaas sidee loo kontroolaa ayadoo markaas ardagu la ogyahay inuu biniaadan yahay biniaadamkuna markastoo aad sharciga adkayso taatikada iyo iyo maxaan ku yidhaha tabtu isna wuu bedelaa marka waxyaabaha cajiib kale ee lala yaaba waxaa ka mid a ardadu in ay yacni fiidiyoyo duubaan markuu macallinka qorista ku mashquulsan yahay oo kale ayadoo oo si farsamaysan ay u qaadayaan laga yaabay marka saddex sano ama afar sano kadib in dib loo soo bandhigo kolkaasoo ay qaarkood iskuullada ka- ka tageen marka waxyaabaa igu cajiibsan barnaamijyadaasa ka mid ah dabcan ahaa in badan saamayn badan way jirtaa een, sida ardada lafteeda inay ku- ay laftaha ku foodeeyaan sida sawiradaada inay yacni qaadaan codod kale ku saaraan iyo wixii la midka ah. marka teknolojiyadda caqabadeedu aad bay u badan tahay tusaale waxaan arkay macallimiin aan asxaab nahay oo s- sanado kadib ardayda ay soo bandhigeen iyaga oo wax sharaxaya khaasatan yani aniga ma aanan arkin laakiin macallimiin asxaab aan nahay ayaa sidaas ay qabsatay barnaamijka noocaas ah barnaamijka wuxuu ahaa in yani videogii la duubay macallinka xiisada bixinaayo dan dib loo soo bandhigay sanado kadib heese iyo laxamo la saaray markaas iyada oo erdadu ay leeyihiin een, xusuus ama maalin hebel iyo wixii la midka ah Een, dabcan waa caqabad jirta in ardaygii xiisad uu ku dhex duwo video maamul iyo macallin aysan war u haynin آه، بسم الله الرحمن الرحيم مقعي waa cabdicasiis cabdulaahi maxamed waxaa la yaqaanaa cabdicasiis mucjis waxaan ahay natiijada ugu yar ee dadaalkii hooyaday iyo aabbahay ay bixiyeen ilaahay ha barakeeyo waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jebisay jaamacatu muqdisho ee barnaamijkan coffee with alumni oo ardayda jaamacadda hore uu qalin jebisay runtii loogu yeero oo tababaro iyo waxyaabo ka badan waxyaabihii ay jaamacadda ku barteen iyo seminaris lagu siiyo oon ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo ciwaanka maanta miiska saaran wuxuu ahaa saamaynta ay teknolojiyadda koraysa ku leedahay waxbarashada run ahaantii marka teknolojiyad la yidhaahdo waxaa ka mid ah dadka ay saamaynayso muddo lix sannadood ilaa shan sannadood u dhexaysaan waxaan dhallinyarada soomaaliyeed kala hadlayay baraha bulshada aniga oo fariimo dhiirigelin ah iyo sugaan ah u dhexmarinaya waxyaabo markaas aan ka fikiraya inay garaadka iyo wacyiga dhisi karaan Ee, maanta waxaan ka faa'iiday barnaamijkan caqabadaha hortaagan waxbarashada iyo teknolojiyadda xiriirka ka dhexeeya iyo teknolojiyadda isbedelaysa ee koraysa saamaynta ay ku leedahay waxbarashada كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinayno xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه
alhaadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeen oo dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ah dadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtoto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibaya u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran oo dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuuntay dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo dhir fareesha laga soo dhiraanadhiyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadi herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfishinka yiridka suuska umulusubyaanka dabaysha caadawareerka hameerida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta romatismka iyo isfiilitada alhaadi herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhaktara dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadiyi herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal
barnaamijkii aqoonkaal ayaad dhegaysanayseen saaxiibayaal intaa ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhanka farsamada waxaa ka hagay ibraahim anigoo caliyan halkan ayaan kasoo jeedinayay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga sida iyo ammaane allah
intaad ambanlayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga